asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan idamkii iibe ku soo qaadanaynaa sheekooyinkii taxanaha ahaa ee qaybaha farada badan lahaa khuseeyeyna afkeenna hooyo iyo dhacdooyinkii ummadda dhexdeeda ka soo dhacay waxyaalihii laga diyaariyey ee xigmadaysnaa qayb ka mid a waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya xubinteenna murtida maanta aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee dhinacyo badan digniin inooga noqon karta waana xubinta murtida maanta ee haddii ilaahay kugu idmahayo waxyaalo kaleento fara badan oo taariikh ahaan loo qaadan karo ama dhacda ahaan loo qaadan karo ama tusaale ahaan loo qaadan karo inoo muujin karta waana xubinta murtida maanta ee aan isleenahay waa xubin joogto ah oo maaragtay si joogto ah aan halkan idinkala wadaagno xubintan murtida maanta ee badanaaba halkan aan idiin marinaana waa mid un dadka iyo hadalladii qabsiga lahaa ama halkudhegga lahaa ama halkudhigga lahaa ee soo maray wax un ka mid ah inoo muujinaysa sheekadan maantaana waxay ku saabsan tahay waxaa la yidhi waxaa jiray nin islaan da-a oo ay qaraabo yihiin hayn jiray islaantaa da-da ahee ay qaraabada yihiin ee uu hayn jiray waxay ahayd islaan haddii eebba idmahayo da-a oo maaragtay waa xilligii cadkii caanaha la isticmaali jiray wakhtigeedii ku jirta da-na ah ninkan isagiihi waxay ahayd ayeydii aad iyo aadna waa ay oogu dhaganuglayd ama isaga ayaa aad iyo aad ugu dhaganuglaa iyaduna dadka kale ee ay waalidka u tahay ayay isaga ka jeclay ninka isagiihi wuxuu ahaa nin islaanta ayeydii ah aad iyo aad ugu dadaala uguna nugul iyaduna wuxuu u ahaa ninay aad iyo aad ugu kalsoon tahay ayna dhahdo hebel away xaggee jiraa ma imaanin miyaa hadalkiisii ma maqal ilan waad og tahay oo nafu meel u roon raacday ayaa la yidhi qofka waalidka ah ee da-da ana waad og tahay inuu maaragtay kolba ilmaha u dhaganugul midka sheeko dhegaysta midka caawiya midka u soo adeega ka u soo orda midka ayey maxaa rabtaa dhaha ama awow maxaa rabtaa dhaha inuu dadka ka jecel yahay waynu isla wada ognahy ama uu carruurta kale ka jecel yahay ninkan odaygiihi ama wiilkaasi waxa uu sameeyey in badan ayuu maamadaas ayeydii ah u soo dhaganugla waagii dambe ayaa xoogaa geel meel jira durugsan ayaa loo diray isagoo geeli ku maqan ayay maamadii geeriyootay hadday maamadii geeriyootay allaha u raxmee iyadoo laba bilood meelaha mootan ayuu imaaday markuu iyadoo laba bilood meelaha aasan imaaday ayuu wuxuu yidhi ayeydey miyay dhimatay haawey hadday dhimatay wuxuu yidhi maxaa la qalay markay dhimatay markaasaa waxaa la yidhi rirtigii inay heblaaye ahaa ayaa lagu qalay oo agaskeedii iyo ahankeediiba laga dhigay iyo gogolaabkii iyo qur-aankii iyo waxyaalihii farada badnaa ee soomaalidu ay akhrisan jirtay ama ay u akhrin jireen qofka dhintay markaasuu yidhi haddii ilaahay idmahayo aniga wax ma la ii dhigay oo ma jiraa wax calaf ah oo la ii dhigay markaasaa lagu yidhi maya waxba laguma dhigin sababtoo ah geel baad la jirtay muddada ay ayidaa dhimatayna waxaa laga joogaa muddo dheer oo laba bilood ku dhow markaasuu yidhi oo hadda ayeydey way dhimatay waana la xabaalay anigana waxba la iima dhigin miyaad ileedihin haabaa la yidhi waa sidaas arrinku markaasuu wuxuu yidhi ayeyday cambaro ma axmana ayeyday cambaro ma axmana ama ayeyday cambaro ma askana sideedaba ayeyday cambaro ma askanuu yidhi saaliye sabab maxayna u askanayn mar haddii aniga ayeyday cambaradii aan saan ugaa u jeclaa iyaduna saan ugaa ii jeclayd intay dhimatay aniga aan waxba la ii dhigin oon cadbe iyo olin ayeyday cambaro ma axmanuu yidhi ama ayeydii cambaro ma askana oo lamaba askinba oo iyadoon la askin umbaad ciidda ku rogteen haddaan qabuurtii qodahaya tollaayey garweyn buu qaatay xabaashii waxgeeda u dhaqaaqay maxay noqotay markaa warkaale ayeydaa haddaa la quraamay xabaasha ha qufine balaahay kugu dhacday wan hala qalay noqotay si ninkaa hilibkii iyo nacfigii loogu samriyo ilaan isaga hadda haddii la dhihi lahaa waxbaa laguu dhigay oo adiga waxbaa laguu dhigay maalintii ayeydaa la quraamahayey ama la askahayey maba u dheheen mogta ayidey ma axmane ma askana ma u dheheen markaasi waxay noqotay in wan weyn la qalo waxaana uu ku soo dhacsaday haddii ilahay kuusama ogolyahay in neef dartii loo qalo waxa uu ku dhacsaday erayga ah ayeyday cambaro ma askana erayga la dhaho ayeyday cambaro ma askana ayuu yidhi taasoo macnaheedu yahay ilaa iyo maanta aynu dhihi karno haddii ilaahay idmahayo arrin heble ma sugno dal hebel xukunkiisu ma saxno hebel xukunka uma qalmo iyo arrimo kaloo fara badan ayay maantana tusaale u noqon kartaa eraygaas isaga ee ayey cambaro ma axmana ah mahmaahda maanta ay xubinteenna murtida maanta waxaa la yidhi in rag karaa reer u ba'a in uu rag karo ayaa reer u ba'a